alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وصaxbih wslama tasliima kasiira waa xiisadii siirada waa kitaaba khulaasaة nuur اlyaqiin fi siirati sayid اlmursaliin waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam hala maqlo ilzamu الsukuut laa axad yatakalam weli maydaan aamusin idinku weli waa hadlaysa alhudu baaraka allahu fiikum hal sallaytum cala anabiy calayhi الsalaatu wasalaam miyaad ku sallideen rasuulka mise sheegaad ku mashquulsanaydeen idan antum bukhalaa albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calayh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ka bakaylka ah waa ka agtiisa laygu soo hadal qaado aan igu salliin hada khata iyadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la sheegayo inaad hadashaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih hada min ataqdiim wtaqadum bayna yaday illahi wa rasuulih nacam waxaynu qaadanay dowradii sanadkii hore kitaabka khulaasatu nuur ilyaqiin juska koowaad waxaanaynu ballan qaadnay hadduu ilaahayna gaadhsiiyo inaynu juska labaad dhiganno sanadka soo socda ilaahay baa ina gaadhsiiyey subxaanahu wa tacaala oo inagaa maanta bilaabayna juskii labaad waa kitaab markaa siiro ah oo kooban oo asalka siirada qofka muslimkaa ee dhigtaa uu ka helayo markaa kolle waktigu waa inugu yaryahay waynu iska bilaabeynaa addarsu alawal darsiga koowaad alsanatu aluulaa sanadkii koowaadee min alhijra ka mid ahaa sanadadii hijrada waxaa duruusteena u dambeysay aynu qaadanay oo kitaabka u dambeeyey hijratu nabiy calayhi salaatu wasalaam hijiradii rasuulku uu ka hijrooday magaalada make u hijrooday ila almadiina taariikhda markaa hijrigaayna markaasay bilaabantay maalintaa rasuulku uu hijrooday ayay ka bilaabantay walihaada sanadkii koowaad ee hijriga sanadada hijrada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dambeeyey ka mid ahaa waxyaabihii dhacay ayaa darsigan koowaad uu ka warramaya wuxuu ka warramayaa darsigani afar arrimood arrinta kood waa binaau lmasjid masaajidkii dhisitaankiisa ashariif sharafta badnaa arrinta labaad badul aadaan bilowgii aadaanka salaadaha in loo addimo arrinta saddexaad aadaanu fajri ramadaan aadaanka salaada subax bisha ramadaan marka lagu jiro iyo wuxuu kaga duwan yahay aadaanka kale aadaanu ljumuca weeye arrinta afraad aadaanka salaada jumcaha iyo bal sida uu ahaa almasjid shariif wuxuu uga jeedaa sheekhu masaajidka rasuulka masjid annabowi baa la idhahdaa waa masaajidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine uu ka dhisay masaajidka nebiga ayaa la idhahdaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhisay cid dhismihiisa ugu horreysayna ma jirto waana saddexda masjid ee safarka loo geli karo si loogu soo tukado masjid ulxaraam oo ku yaala maka iyo masjidu annabiy calayhi salaatu wasalaam oo madiine ku yaala iyo masjid ulaqsa oo baytulmaqdis ku yaala waa saddexa masjide rasuulku uu yidhi laa tushaddu rixaalu ila ilaa halaathati masaajida meel lagu soo cibaadaysanayo safar looma geli karo saddexdaa masjid mooyaane waa masaajidka salaada lagu tukadaa الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيma siwاه min الmasاجid إlا الmasجid الحرام salaada lagu tukada waxay ka fadli badan tahay kun salaadood oo masaajida kale lagu tukaday marka laga reebo masjid الحaraam oo masjid الحaraam isaga salaada lagu tukada waxay ka fadli badan tahay boqol kun oo salaadood oo lagu tukaday masaajida kale masjid الأqصى salaada lagu tukadaana waxay ka fadli badan tahay شhan boqol oo salaadood oo masaajida kale lagu tukaday wuxuu yihi sheekhu fi sanati اlulaa sanadkii koowaade min alhijra ee ka mid ahaa sanadadii hijrada banaa wuxuu dhisay arasuulu sala allahu calay wasalam masjidahu shariif masaajidkiisii sharafta badnaa waqad camila waa shaqeeyey fiihi masaajidka waa ka shaqeeyey binafsihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam lafahaantiisu oo saxaabada iyo shaqaaloon umuu dirine dadkii dhisaya rasuulka ka mid ahaa muxuu uga shaqeeyey rasuulku liyuragiba almuslimiin suu muslimiinta u jeclaysiiyo fi lcamal shaqada ay masaajida ka shaqeynayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu ku degay qubaa qaryada la yidhaahdo oo ay deganaayeen banu camru bani cawf dhowr iyo toban cisho ayuu halkaa joogay masjidu qubaana waa ka sameeyey oo iminka magaalada madiine dhexdeeda ku yaalla kadib rasuulku reer banu najaar oo ahaa qabiilo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aabihii abti u ahaa ayuu u yeedhay waxay rasuulka iyagoo hubkoodii ku gaadhan ugu yimaadeen qaryada ama tuulada la idhaahdo quba halkaasay kasoo gelbiyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo abubakarna radiifa uu yahay oo hasha xagga dambe uu ka saaran yahay waxaana arrintaasi ay xambaarsanayd siyaasa xakiim ah siyaasad xikmad badan oo maadaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam magaalada madiine uu gelayo waa magaalo weyn dadka deganina waa noocyo badan yuhuud baa degan waxaa degan kuwa mushrikiina oo sanam caabuda muslimiinna waa joogaan waxaanu rasuulku rabaa halkaa inuu ka aasaaso dowla islaamiya wa shacban jadiidan muslima dowlad islaama iyo shacab cusub oo shacab muslima ah marka waa dhoola tusmi la tari si aan dadka qaarkood oo cadoway aanay ugu arag rasuulku inuu yahay mid kelidii iska socda oo aanay dabeetana u quudarayn in rasuulka waxyeeleeyaan ayaa rasuulku reer banu najaaru u yeedhay markaasaa hubkoodii ay ku soo gelbiyeen markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo galay magaalada madiina se uu leeyahy anas bnu malik radia allahu canhu kamaa fi saxiixi albukhaari waxa uu ku degay abu ayuub alansaari gurigiisa kadib rasuulku intaanu guri dhisan qabla an yabniya linafsihi beytan intaanu naftiisa guri u dhisin bada'a fii binaa'i lmasjid wuxuu bilaabay masaajidka inuu dhiso waayo masaajidku wuxuu noqonayaa makaanu ijtimaaca lilmuslimiin meel ay muslimiintu isugu yimaadaan yu-adduuna fiihi alcibaadaat cibaadooyinka ay ku gutaan wayatashaawaruuna fiihi ay ku tashadaan wayubcathu minhu lbucuuth ciidamadana laga diro meel jas qalbiga iyo jasadka muslimiintuba ay isugu yimaadaan oo midayso ayuu masaajidku noqonaya walilmasjidi dowrun cadiim wa risaalatun saamiya fi ddacwa waljihaad wa nusrat lislaam masaajidku dowr weyn buu ku leeyahy dacwadda iyo uu gargaarka islaamka iyo jihaadkaba waa meesha muslimiinta laga wacyigeliyo waa aljaamica alati takharaja minha alculamaau alafaadil waa jaamacadda ay ka soo baxeen culimada dadka kale cilmiga kaga horeeyey iyo camalka iyo fadligaba walihada baa rasuulku bilaa masaajidka inuu dhiso masaajidka rasuulku markuu go-aansado inuu dhiso beer ay lahaayeen reer banu najaar ayuu u qorsheeyey wuxuu rasuulku ku uhi reer banu najaar thaaminuunii xaaitakum yaa bani najaar thaaminuunii xaaitakum kamaa fi saxiixi albukhaari beertiinan yana iga iibiyo igula baayactama imisaad iga siinaysa faqaaluu laa nuriidu thamanahu yaa rasuul allah laa nuriidu thamanahu ilaa min allah beertan lacagteeda ilaahay boo cid kale ka dooni mayna bay yidhahdeen ilaahay daraaddi baan u bixinayna rasuulkuna wuxuu doonayay inaanay cidina ugu mana sheegan xarunta islaamka ila masaajidku xarunta islaamku ah qofna aanu hadhow u odhan anaa dhulka bixiyey anaa dhisay iyo anaa san sameeyey walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer banu najaar sidaa uu ku yidhi waxaa meeshaa ku yaalay kaana fi hada almowqic khirab wa qubuur lilmushrikiin wa nakhalaat geedo timira xabaalo dad mushrikiin ah meeshaa ku aasnaa iyo dhismayaal kharaabay rasuulku wuxuu amar ku bixiyay dhismayaasha kharaabay in la simo oo dhulka lala simo geedaha timirtaana la jaro xabaalaha mushrikiintana la faqo ay xurmo ma lahaa mushrigu dhulka uu ku aasaya muslimiintu hadday u baahdaan way iska saari karaan meel kale geyn karaan laakiin muslim sidaa laguma samayn karo markaa rasuulku wuxuu bilaabay dhismihii masaajidka binaan mutawaadican oo ka kooban leban iyo dhagax iyo qorye iyo saqafkiisuna uu yahay jariidu nakli geedka timirta yani caleemihiisa ayaa saqaf looga dhigay walihaada buu daroori jiray oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sajada calaa maa'in watiin biyo iyo dhoobo isku jira ayuu ku sujuuday oo wejigiisa sharafta badan iyagoo marsan uu sujuuddii kasoo toosay rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka masaajidka dhisaya buu ka mid ahaa si uu saxaabada camalkaa u jeclaysiiyo camalkaa khayrigaana uga qeyb qaato walihaadaabaa saxaabadii markay arkeen rasuulkii oo shaqaynaya camalka ay ku dhiiradeen waa kuwii lahaa lain qacadnaa wnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu lmudallilu haddaanu fadhiisanno iyadoo rasuulkii ilaahay uu shaqaynayo kaasi waa camal sababu noqonaya in aanu lunno marka hadihi hiy alkhawa luula waa tallaabadii koowaad rasuulku uu qaaday inuu masaajidka uu dhisay wa fiiha sanadkaa koowaad dhexdiisa ayaa shurica la sharciyey alaadaanu aadaanka oo cabdullaahi ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray baa aadaanka ku riyooday kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay wuxuu ku riyooday rasuulkuna wuxuu ku yihi alqihi calaa bilaal fa inahu andaa minka sawtan hadallada aad ku riyootay yacnaa bilaal maqashii waayo bilaal isaga ayaa kaa cod dheer waxaa mustaxaba muadinku inuu noqdo sayitan mid cod dheer inuu noqdo weliba xasuna sawt cod wanaagsan marka aadaanka maxaa loo sharciyey liyunabbiha si uu u baraarujiyo aadaanku alkhaafila qofka moogan wayudakira uu xusuusiyo asaahiya ka ilowsan liyakuuna suu u noqdo alijtimaacu kulanku salaada laysugu imanaya caaman mid guud oon loo kala hadhin si uu u noqdo marka alfaada aadaanku waa tawqiifi oo waxba laguma dari karo sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u ogolaaday iyo kelimaadka laftoodunbaa lagu eedaamaya wazaada bilaalu bilaal wuxuu ku ziyaadiyey fii aadaani subx salaada subax aadaankeeda asalaatu khayru min annowm marateyn oo laba jeer uu yidhaahdo fawaafaqa calayha rasuulu sala allahu caleyh wasalam rasuulka ayaa ku waafaqo sunna taqriiriyay sidaa ku noqotay waxaana la odhanayaa asalaatu khayru min anowm aadaanka salaada subax aadaanka salaada subaxna waa ka dambe oo ka hore ma aha aadaankii salaada subax waa aadaan ujeedo kale laga leeyahay in dadka lagu toosiyo hurda kii habeenkii salaatuleyl tukanayana si u ogaado in waagi soo dhow yahay wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu aha sala allahu caleyh wasalam yaamuru mid amra fii fajri ramadaana ramadaan yacnaa subaxeeda biaadaanini laba aadaan in la eedaamo awaluhumaa labada aadaankooda hore yunabbahu bihi waxaa lagu baraarujinaya alghaafiluun kuwa moogan waktigii salaaddu inuu soo dhow yihi xataa yatanabahu lisaxuur si ay suxuurta ugu diyaargaroobaan wathaani lisalaa ka labaadna salaaddaa loo eedaamaya sida saxiixaana labada aadaan kuma gaar aha ramadaanta bal fii ramadaan wa fii gayri ramadaan ramadaan iyo ramadaan la-aanba waa la eedaamaya aadaanka dambe ayaa waktiga salaada markaa calaamad u ah iyo waktiga dhammaadka habeenkii iyo ramadaantii inaan waxba la cuni karin walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina bilaalan yuadinu bileyl bilaal habeen buu eedaamay canaa aadaanka hore fakuluu washrabuu xataa yuadina ibnu ummi maktuum iska cun oo iska caba ilaa uu eedaamayo ibnu ummi maktuum labadii muwaadina rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibnu ummi maktuum markaa wuxuu eedaami jiray yacnaa waktiga aadaanka dambe ayuu eedaami jiray wa kaana wuxuu ahaa aadaanu aljumuca salaada jumcaha aadaankeedu waaxidan buu ah mid qura hal mar un baa loo eedaami jira min cahdi rasuul laga soo bilaabo waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa khilaafati abi bakrin wa cumara ilaa laga soo gaadho waktiguu telinaya abubakr iyo waktiguu cumar telinayay awalu bili- bilowgiisuna wuxuu ahaa idaa jalasa marka uu ku fadhiisto alimaamu khatiibku cala lmimbari wa kaana wuxuu ahaa calaa baabi almasjid albaabka masaajidka ayaa laga eedaami jiray waa sida uu tusiyey xadiidu anas ibnu malik radia allahu canhu ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen salaada jumca hal marun baa loo eedaami jiray oo marka khatiibku mimbarka uu ku fadhiisto ayaa aadaankaana waktigiisa uu ka bilaabmayay maxaa markaa isbedelay wazaada cuhmaanu radia allahu canhu cuhmaan baa ziyaadiyey alaadaan athaani aadaanka labaad bisababi kahrati nnaas dadka badnaantooda awgeed buu u siyaadiyey waa ijtihaaday cuhmaan bnu cafaan marka labada aadaanba masaajidka dhexdiisa kama eedaami jirin ee daar suuqa ku taallo uu lahaa ayaa aadaanka hore laga eedaami jiray si dadkaa suuqa jooga mashquulsan ay u ogaadaan waktigii jumcu inuu soo dhawaaday almuhim aadaanku waktigii rasuulka iyo waktigii abubakar iyo waktigii cumar mid qura buu ahaa cuhmaan baa ijtihaaday oo laba ka dhigay saxaabaduna kumay wada waafiqine qaar ka mid a ku khilaafay sababtii markaa cuhmaan aadaankaasi uu ziyaadiyeen iminka meesha way ka baxday waa mukabiraatu sawt macnaa mikrifoonadan iyo samacadaan la isticmaalaya qof walba meeshiisa ugu geynaya aadaanka oo kelimaadkiisii maqashiinaya talabaad aadaanka maanta masaajidda dhexooda laga eedaamo ee hore aadaankii cuhmaanna maaha kii nebigana maaha kii nebiga maaha oo nebiga waktigiisii lamaba eedaami jirin kii cuhmaanna maaho dee cuhmaan masaajidka dhexdiisa kama eedaami jirin meesha dadku ay joogaan iyo suuqa ayuu ugu tegi jiray walihaada ayaa wuxuu yihi alimaamu shaafici fi kitaabi اlum wa axabu ilaya ma kana calayhi اlamru fi caadi nabiy calayhi الsalaatu wasalam waxaan jecelahay buu yihi arrintu sidii ahayd watigii waktigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo in aadaan qura la eedaamo xaafid ibnu xajarna wuxuu sheegay ahlu sunna fi lmaqrib yani waktigiisii weeye adaan qura inay markaa jumcaha ay u eedaamaan waana sida imika masaajidu ahli sunna fi hada albalad wa fi kathiir min albuldaan sida yaman oo kale xaalkuu yahay in aadaan qura loo eedaamo salaada waxa weeyaan jumcaha hadi sunatu nabiy calayh salatu wasalaam hadii la dhamaan rasuulku odhan facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa araashidiin waxaan leehay rasuulku sidaa waa yidhi laakiin sunat lkhulafa waa haddaanay khilaafin sunada nebiga calayhi salaatu wasalaam ta kale sunadii khulafada ma wada aha aadaankaa dheeraadka ah oo dee abubakar iyo cumar toona waktigoodii muu jirin dabadood buu yimi su-aalaha idinkaa ka shaqaynaya addarsu thaani yahuud lmadiina yahuuddii madiina halkaa sheekhu wuxuu ka booday oo muhim ahayd inuu sheego almu'aakhaat oo arrinta koowaadee rasuulku uu sameeyey markuu madiino galay waxay ahayd inuu masaajidka dhisay arrinta labaad waxay ahayd mujtamacii muslimiinta ahaa ee magaalada madiine ku noolaa laba qaybood bay ahayd qayb magaalada hore usii degenayd oo qolada ansaar la idhaa weeye iyo qayb magaalada dabadda kaga timi oo waa almuhaajiruun waa laba qolo oo kala wadana oo haddana magaalada madiine isugu yimi oo iimaanku isugu keenay iyo islaamnimadu marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam si u unko bulsho islaama oo noqon karta annawaat aluula lidowlati alislaamiya lafta koowaadee ay ka biqisho dowladda islaamku wuxuu bilaabay inuu isfahamsiiyo is-afgarad iyo isfaham iyo walaaltinimo uu dhex dhigo labadaa qolo wuxuu sameeyey marka waxaa loo yaqaana almuaakhaat bayna almuhaajiriina walansaar walaalin rasuulku walaaleeyey muhaajiriinta iyo ansaarta oo nin kastoo muhaajiriya wuxuu walaal uga dhigay nin ansaarta ka mid a walaalnimo xataa ay isku dhexli jireen ilaa uu soo degay qowlu llahi tacaala wa ulul arxaami bacdum awlaa bibacdin fi kitaabillah وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض نعم يعني في الميراث dadka qaraabada ayaa inay isdhexlaan u mudan ilaa aayaddaasi ay soo degtay waa isku dhexli jireen cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yihi kamaa fi saxiixi albukhaari rasuulku wuxuuna walaaleeyey sacad bnu rabiic cabdiraxmaan waa muhaajiri sacad ibnu rabiicna waa min alansaar ayuuna walaaleeyey sacad ibnu rabiic bal u fiirso yacnaa sakhaagiisa deeqsinimadiisa iyo walaaltinimadu siday uga dhabahay wuxuu cabdiraxmaan ibnu cawf ku yidhi yacnaa maalkayga maalkayga kala barh qaado labadayda dumarana taa doonaysid yacnaa ii furdhe waan kuu furayaa waxaa kale aad u fiirsataa dhinaca kale qanaacada ay lahaayeen muhaajiriintu iyo inaanay taa ka dhigan fursada ay kaga faa'iidaystaan gurashada iyo gacan lehelka xoolihii ansaarta cabdiraxmaan ibnu cawf kama u aqbalin wuxuu ku yihi hal min suuq suuq ma jiraa magaalada ku yaalla oo aan ka shaqaystaa markaasaa wuxuu uhi nacam suuqu bani qaynunqaac yuhuudda reer qaynunqaac la odhan jiray suuqoodii baa jira suuqii baa la tusay waaba shaqaystayba cabdiraxmaan mise maalmo kadibba waaba aroosba oo calaamadihii aroosnimada ka muuqda laakiin rasuulku markuu sufrada ku arkay ku uhi mahyam war maxaa dhacay ui tasawajtu yaa rasuul allah markaa rasuulku waa kulaa awlim walow bishaatin ducadii arooska dhig walow neef adhiyana aada qashide marka talabada labaad rasuulku uu qaaday waxay ahayd inuu walaaleeye alansaara waalmuhaajiriin talaabada saddexaad baa waxay ahayd maa yatacallaq biyahuudi lmadiina yuhuud lmadiina magaalada madiine waxaa deganaa qolo yuhuuda saddex qabiil bay ka koobnaayeen reer banu nadiir iyo reer banu qaynunqaac iyo reer banu qurayda saddexdaasay ahaayeen waa jismun gariib fii ummatin islaamiya yuhuuddu waa dad naftooda jecel dada kalena neceb yabnuuna buyuutahum wa yukharibuuna buyuuta hayrihim waxay caan ku yihiin guryahoodana waa dhisaan guryaha dada kalena waa kharibaan bijamiici alwasaa'il iyagoo waddo kasta arrintaa u maraya rasuulku calayhi afdal salaatu watasliim siyaasadda marka uu la yimi waxay ahayd markuu bulshada islaamkaa mideeyey in an yu'amina aljabhata adaakhiliya kama yaquuluuna alyowm inuu magaalada madiino horta gudaheeda nabad uu ka dhigo ilaa hadduu dagaal gudaha kaga furan yahay dabaddana mid kale uu kaga socdo dowlad ma dhisi karo horumarna ma gaadhi karo walihaada bal siyaasadda rasuulkeeg muu odhan yuhuudda yare ina dhex joogta horta iyaga aynu ka bilowno waayo waxay noqonaysaa dowladdii cusbayd caasimadeedii gudaheeda inuu dagaal ka bilaabno dabaddana laga soo weeraro iyo bannaanka kadibna laga yaabo inuu jahaad uu ku dhaco oo arrintaasi iyo qorshahaasi uu dhicisoobo walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam nimanka yuhuud la odhan jiray oo ahaa ahlu makrin wa khiyaanatin wa xasadin dad xaasidiina bay ahay way ogaayeen rasuulnimada rasuulka yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum laakiin waa xaasidayeen waxay caan ku ahaayeen shirqoolka iyo khiyaamada safiya bintu xuyey waxay tidhi aabbahay xuyey ibnu akhtab iyo cammi abu yaasir markay maqleen nebi maxamed inuu yimi meesha la yidhaahdo quba yacnaa banu camr binu cawf inuu dhex degay ayay yidhahdeen namari ninkan aynu soo eegna waa ku kaleheen waxaanay tidhi dad aniga ii jeclaayeen waxay galabnimadii soo noqdeen iyagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya iyadoo muruga ay ka muuqato iyo niyad jab aada u fara badan markii ay gurigii ku soo noqdeen waan ka hortago waan ka hor cararay juuq imay odhan imanaanay soo eegin bay tiri oo wax la yaabla waxoogay markay gurigii fadhiyeen bay iyaga iswaraysteenoo abu yaasir baa wuxuu ku yidhi oo adeerkay aabbahay xuyey ibnu akhtab ahuwa huwa warma isagiiba ma laftiisiiba ila way garanayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo calaamadihiisa markaasuu yihi nacam huwa huwa waa isaga laftiisii suu yihi mal amru haddaba maxaynu yeellaa suu yihi alcadaawatu maa xayiitu waxaynu yeelaynaa waa iska caddahayoo intaan noolaha anigu waan cadaaw waan waan colaadinayaa buuri waan la dagaalamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay nimankaa inuu horta sharkooda uu iska jeediyo oo waxa weeyaan heshiis nabadgelyo uu la galo cadaawatum lilmuslimiin cadaawadda ay muslimiinta ay u hayeen wlatjidana ashad الnaasi cadaawat liladiina aamanuu lyahuud ikhbaaruhum warankii ay ka waramayeen can irasuuli rasuulka in la soo saari doono qabla bacthi intaan laba soo dirin warka rasuulka waa sii hayeen munaafiqu almadiina munaafiqiintii madiine joogay mucaahadat alyahuud heshiiskii rasuulka yahuud uu la galay lamaa ra'at markay aragtay markay arkeen yahuud lmadiina yahuuddii madiina degan intishaar alislaam islaamku siduu ugu faafayo fiiha dhexdeeda adharu waxay u muujiye waxay muujiyeen alcadaawata colaad bay u muujiyeen lilmuslimiin wa akhaduu waxay bilaabeen yajtahiduuna inay ku dadaalaan fii raddii muslimiinta inay ka celiyaan oo dib ay uga celiyeen can ilislaami islaamnimada oo ay muslimiinta ugu yeedhaan gaalow iyo riddo wa kaanuu waxaa yuhuuddu min qablu waktigaa ka hor yukhbiruuna kuwa u warama oo u sheega carab almadiina carabtii madiina deganayd binabiyin nebi inuu soo baxayo binabiyin bay ugu warrami jiray yubcathu la soo saarayo qad qaruba uu soo dhowaaday zamaanu wakhtigiisa falamaa bucitha markii rasuulkii la soo saaray istacdama waxaa ku weynaatay ru'asaa'uhum waxay weynaysteen oo ay dhib weyn u arkeen an yakuuna anabiyu sala allahu alay wasalam rasuulku inuu ahaado min alcarab carab mid ka mid a marka xaasidnimo waa garanaya rasuulnimadiisa iyagaaba dadka usii sheegi jiray ilahayna waa kadhi yacrifuunahu way garanayaan kama yacrifuuna abnahum carruurtooda inay dhaleen siday u garanayaan laakiin maxay rasuulka u beeniyeen oo iga hor yimaadeen xasadan min cindi anfusihim xaasidnima arrinta noocaasa ku kaliftay waxa limaada laa yakuunu rasuulu yana min bani israa'iil rususha reer banu israa'iil baa laga soo saari jiray maxaa carab loogu wareejiyey bal xataa waxaa arrinkooda uu gaadhay inay malaku jibriil colaadiyaan caqli darradooda oo ay yidhaahdaan waxyigiibuu reer banu israa'iil ka wareejiyeyoo carab ugu wareejiyey ilahay waa ka arrintan uu sheekhu kitaaba ku sheegay qur-aanka ku xusay walamaa jaaahum kitaabu min cindi illahi musadiqu limaa macahu wa kaanuu min qabli yastaftixuuna cala aladiina kafaruu falamaa jaaahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat llahi cala alkaafiriin markii hore marka qolada carabta iyo yuhuudda ay dhibaateeyaan ayaa waxay odhan jireen rasuul baa la soo saaraya rasuulkaas markuu soo baxa baan rumaynaan idinka adkaanayna falama jaaahum maa carafuu kafaruu bihi rasuulkii ay sii garanayeen markuu yimi ayay ka gaaloobeen falacnat llahi cala alkaafiriin buuhi ilahay wa kaana yusaaciduhum waxaa ku kaalmeyn jiray yuhuudda calaa camalihim shaqada ay hayeen ee haadaa camalka kaasa jamaacatun koox munaafiquuna munaafiqiin min carabi lmadiina ah wayar-asu madaxuu ahaa cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul ra'su lmunaafiqiin oo ninkaas wuxuu naawilayey in la boqoro boqornimo loo caleemo saaro dabeetana isagu markiiba ma rumayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam ansaartii kale ayaa islaamnimada uga horreeyey marka ayaa wax ku falaya nin kaafira oo boqoraya madax ka dhiganaya itna halkaa wuxuu ka bilaabay inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasdiyo isagoo le madaxtinimadaydibuu ii xistiyey falamaa ra'aa markuu arkay alrasuulu sala allahu calay wasalam minhum iyaga daalika colaaddaa markuu ka arkay caqada wuxuu guntay macahum oo iyaga uu la galay cahdan heshiis ayuu la galay yuhuuddii oo dhan calaa an laa yu'duuh wuxuu heshiis kula galay inaan rasuulka dhibin walaa yuxaaribahum isaguna aanu la dagaalamin xikmaddii iyo maslaxadduna taasay ku jirta markii dambe islaamku uu xoogaystay waxaa ku dhacay nimankaa waa sheegi doonaa ee ballankii iyagu ay ka baxeen heshiiskiina ay buriyeen walaa yatacarada lidiinihim diintoodana aanu faraha la gelin faragelin aanu ku samayn dee oon islaamka lagu khasbina tooda ay iska haystaan ama almunaafiquun munaafiqiinta miyaa kaana yaqbalu minhum wuxuu ka aqbali jiray rasuuluu ka yeeli jiray maa dahara waxay muujistaan oo islaamnimo ah wayatruku maa batna wixii qarsoonna waa iskaga tegi jiray rasuulku ilaahay baana sheegay inay munaafiqiini joogeen madiina wamiman xawlakum min alacraabi munaafiquuna wa min ahli lmadiina maraduu cala nifaaq reer madiina waxaa ka mid ah kuwa nifaaqa ku googo-ay laa taclamum naxnu naclamuh marka munaafiqiinta xataa kuwa rasuulku ogaaday inay munaafiqiin yihiin muu layn maslaxaduna saasay ku jirta rasuulku wuxu uhi laa yataxadau nnaas biana muxameda yaqtulu asxaaba dadu ku sheekaysan maayaan maxamed baa asxaabtiisii laayay addarsu thalith darsiga saddexaad alqitaal dagaalka waxaynu ogsoonnahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu maka joogay iyo bilowgii noloshii madiinaba dagaalka looma fasixin bal waxaa la amray inuu sabro wasbir lixukmi rabbika fa inaka biacyunina waxaa la amray dhibaatada gaalada inuu iskaga jeesto o aanu ka jawaabin fasfax isafxa aljamiil fasfax wa qul salaam macanaa aayadahaasoo dhami waxay tusinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaan dagaalka markii hore aan loo fasixin markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam madiine u yimid ee halkaa dowladuu ka asaasay iyo bulsho islaama oo midaysan ka calaa qalbi rajulin waaxida nin qura aada moodid ciidan waa asaasay markaasaa dagaalka loo fasaxay dagaalka loo fasaxayna wuxuu ku bilaabmay dagaal ay isku difaacaan udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir waxaa loo fasaxay kuwa dulmiga lagu hayo ka dagaalamaya dagaalkaasaa loo fasaxay isdifaaca ah ee dulmigaa iska difaacaya ilaahayna waxa uu u ballanqaaday inuu u gargaarayo waayo kuwaasi aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquluu rabbuna allah waa kuwa guryahoodii xaqdarrada lagaga saaray dembi kale may gelin ilaahay unbay rumeeyeen towxiidna waa la yimaadeen mar kale ilaahay wuxu uhi waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum dagaalku weli isdifaac buu maraya ilaahay daraaddii ula dagaalama kuwa idinla dagaalamay walaa tactaduu xadgudubkana iska ilaaliya muslimiinay oo jihaad macnaheedu maa waxaad doonaysid samee xuduud buu leeyahay dawaabit iyo shuruuc iyo axkaam in allaha laa yuxibu lmuctadiin markii dambe waxaa loo fasaxay muslimiinta awooddoodu intaa ay ka korodhay inay iyagu jihaadu dalab sameeyaan oo gaalada ay weeraraan waqaatiluu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa gaalado dhan la dagaalan buuhi ilaahay subxana wa tacaala alidnu bihi fasaxa la fasaxay dagaalka baduhu markuu bilaabmay cadadu saraaya ciidamadii koobnaa ee rasuulku uu diray cadadu lghazawaat dagaaladii waaweynaa ee rasuulku uu galay alqasdu min wadci laxjaari cala almaqaabir ujeeddada rasuulku uu ka lahaa xabaalaha qaarkood dhagaxuu duldhigay adina allahu ilaahay wuxuu u fasaxay lilmuslimiina biqitaali acdaa'im cadowgooda inay la dagaalamaan bacda mucaaradati markay cadowgaasi ka hor yimaadeen kadib linabiyi sala allahu calay wasalam wa idaayihim dhibkoodii kadib lahu rasuulka ay dhibeen waitifaaqihim iyo wa isku waafiqi ay isku waafaqeen calaa qatli rasuulku markuu ka soo qaxay magaalada make madiine u yimi sidaa kagamay hadhin kuwii kufaarta ah bal rasuulka iyo saxaabadana waa usoo hanjabeen qoladii reer madiinana waa usoo hanjabeen oo waxay yidhaahdeen qoladaa naga soo baxsatay inaad iska saartaan iyo inaanu idinka dagaal idinku soo qaadno kala doorta markaase cabdullaahi bnu ubaya bnu saluul isagoo fursadda ka faa'iidaysanaya ayaa kuwii shirkiga iyo kufriga ku baaqi ahaa ciidan uu ka sameeyey magaalada madiine dhexeeda uu ka ururiyay isagoo doonaya inuu rasuulka madiine dhexeeda kula dagaalamo kadib ciidankaa rasuulka u tegay calayhi salaatu wasalaam lamuu dagaalamin waayo dagaal madiine ka dhex bilaabmaa dhibaatadiisuu leeyahy waxaaba dhici karta dadka muslimiinta ahaa laftoodu inay kala jabaan rasuulku waa u khudbadeeye wuxuu ku yidhi wallaahi waxay qurayshi idinku hanjabtay iyo waxaanaad idinku naftiinna gelinaysaan kaad naftiina gelinaysaan baa daran oo qurayshisoo dagaalun idinku hanjabi mayso idinkuna waxaanaad gelaysaan oo max waa dagaal weliba yaad la dagaalamaysaan in adeeradiin iyo inamadiinni baad la dagaalamaysaan dabeetana tacaqala kaiirun minhum in badanoo iyaga ka mida ayaa arrintaa caynkaasi caqli cel caqli celin ay u noqotay ciidankaasi saas ku kala dareeray cabdullaahi bnu ubaya ibnu saluul isagu kuma qanacsanayn laakiin taag iyo tamar buu waayey fabadaa waxaa bilaabmay alqitaalu waa bilaabmay fi sanati اluulaa sanadkii koowaad ee hijrada ayuu qitaalku bilaabmay dagaalku dagaalkana ujeeddaa laga laha awalan muujinta awoodda muslimiinta madiine ku nool si aanay cid waliba u damaacin oo aanay faraha ula soo gelin thaaniyan daciifinta gaalada thaalithan waxaa maqaasida dagaala ka mid ahaa iqtisaad iyo dhaqaale in loogu helo addowla alislaamiya kufaartana iqtisaadiyan ama dhaqaale ahaan loo daciifiyo waxaa maqaasida ka mid ah saasoo kale addacwatu ila allah oo qolo walba intaan lala dagaalamin baa marka hore diinta loogu yeedhayay bisariyatin buu ku bilaabmay ciidan kooban oo arsalaha uu diray alrasuulu sala allahu calay wasalam biriyaasati camihi xamsa oo madaxuu ahaa adeerkii xamsa liictiraadi ciirin si ay jidka ugu galaan aw raran oo liqurayshi qurayshi ay leedahay marka alciir waxaa la yidhaahdaa aljimaal alibil almuxamala bilbadaayic waa geela alaabta sida liictiraadi ciirin geel raran si ay jidka ugu galaan oo liqurayshin u sugan oo raajica mid ka soo noqotay min ashaam oo aagagaa madiinay sii agmari jireen reer maka markay shaam u safrayaan ganacsigooduna shaam buu ku xidhnaa rixlata shitaai wasayf waa kedhi ilahay uma dabeetana tataabacat waxaa iska daba yimi asaraaya ciidamada kooban rasuulku uu dirayo walghazawaat duulimaadku qaadayay waqad balaqa wuxuu gaadhay cadadu saraayaahu ciidamada kooban rasuulku uu diray sabcan wa arbaciina sariya toddobiyo afartan wa cadadu ghazawaati duulimaadkii waaweynaaye uu qaadayna sabcan wa cishiriina ghazwa toddobiyo labaatan dagaal watuwufiya waxaa la oobsaday fi sanati اlula sanadkii koowaad cuhmaan ibnu madcuun oo ahaa akhu rasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka walaalkii xaggay rasuulka walaala ka ahaye min aradaa xagga nuugmada oo gabadh bay wada jaqeen oo gabadhu hadday nuujiso ilma aanay dhalin shan jeer ilmuhuna uu yahay mid ku jira waktigii nuujinta labadii sannood ee cumrigiisa u horreeyey mida naaska laga dayna uu yahay ilmaha gabadhaa nuujisay maxay u noqonaysaa hooye ummun min aradac wa ummahaatukum ulaati ardacnakum carruurteedana maxay noqonayaan walaalo maxram bay isu noqonayaan inay isguursadaanna maxay noqonaysaa xaaraan fa amara rasuulu rasuulku wuxuu amray birashi qabri qabrigiisii in biyo lagu rusheeyo bacda dafni markii la aasay kadib taasi may ansixin wax sugnaaday maaha taas waana min bidaci ljanaa'is in xabaalaha biyo lagu rusheeyo cibaado loo niyeysan yahay marka aaska la dhameeyo uma wadaca dabeetana wuxuu dhigay rasuulku xajaran dhagax buu dhigay caleyhi qabrigaa dushiisa wa qaala wuxu uhi atacallamu bi waan ku calaamadsanayaa qabra akhii qabriga walaalkay wa adfinu ileyhi waxaan agtiisa ku aasaya man maata cidda dhimatay min ahli qaraabadayda ka mida taas iyadu waa ansaxday xadiidkaasi waa sugan yihi waxaana laga qaadanayaa qabriga in calaamad loo samayn karo lagu garto oo calaamadaasi qoraal maaha qoraalka isaga lama ogolo rasuulku waa nahiyey qabriga in wax lagu qoro laakiin calaamad baa loo samayn karaa sida dhagax yaroo la dhigoo kale waxaana taa laga qaadanayaa qofka qaraabadaada dhinta si gaara inaad u booqan karto xabaashiisa adoon safar u galahayn iyo dadka qaraabada ama ehelka ama isjecel in waxa weeyaan meel lagu wada aasi karo xabaalooda laysla doonan karo sidii laysula doontay qabrigii rasuulka caleyhi salaatu salaam iyo kii abubakar iyo ka cumarba ee loogu wada aasay qolkii caaisha rasuulkuna waa kale wa adfinu ilayhi man maata min ahli ayib intaas ayaa waxaan filaya waktigu uu ku egyahay wallahu aclam waaxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbi wasalama tasliima kaiira